qoys reer guuraa ah oo ku dhaqan duleedka deegaanka war-idaad oo ku dhowaad boqol iyo labaatan kilomitir dhinaca bari kaga toosan magaalada burco ayaa si lama filaana isugu arkay xanuun noloshooda halis geliyey waxaana qoyskani ku doodayaan in xanuunkani asiibay kadib markii ay cuneen neef xoolo ah oo ay qasheen sideed ka mid a qoyskaas oo xaaladoodu markii hore meel xun gaadhay waxaa loola cararay cusbitaal ku yaala magaalada burco cabdiweli cabdulaahi diiriye oo qoyskan gurmad ahaan ugu soo qaaday dhinaca magaalada burco ayaa iiga waramay xaaladooda xilligan burco waxaan soo gaadhsiiyey sideed qof marka hore oo caruur iyo dad waaweyn isugu jira adugu intaan maal ka keenay hablo dhalinyaraha oo qaar caruuristaan iyo ciyaal yaryar iyo dad waaweynba waayeel oo isugu jira dadkan muddooyinka adigu laba beri ka hor ayay ayay neef qaseen la yidhi wax lagu yimid oxford dabeedna markii loo saaqaseen kadib baa dadku mar ma soo wada dhicin iska soo daba dhaceen xanuunkooduna darbad bay ahayd iyo shuban iyo matag tan iyo gabaldhicii shalay oo ahayd markii la keenay magaalada burco saraakiisha caafimaadka ayaa xaaladooda la tacaalaysay waxaana cabdiweli ii sheegay in wiil dhalinyaro ah oo qoyskan ka mid ah xaaladiisu aada u culus tahay hase ahaatee inta kale ay isdhaamaan haddee dadkii steedi qofkii aan keenay horta inaan baa siiriyooso aada u culus magaraysaa inankaas hadii hataa waxaan ku wuri sirios darbaduna diba way ka korbaxday dadka inta kale laba islaamood baa iyaguna xanuunsanayao liita laakiin inankaasaa aada aada iyo aada uweel daran hadeer ilaa hadda lama caddayn waxa qoyskani ku sumoobay hase ahaatee cabdiweli ayaa ku doodaya in qoyskani xanuunkan sumowga ah ka qaaday kadib markii ay qasheen neef xoolo ah oo hore loogu muday dawo xoolaad reerka de intii lameediya baa sheegtay iyo iyo deriskii waxaa isaasena muxuu ahaabaan ukunay neefka laqasho didna waxay yidhahdeen neef ariya buu ahaa neefkaana sideena xanuunsada oogsa lagu muday deedna neefka waa lasi qashay wax kaloo reerkaa siyaadoo kaloo ay isticmaaleen lama sheegin hore walaa looma arki jirin dee xoolaa markaa oogsada lagu mudo waa laiska qalan jiray wax dhiba laguma yaala arki jirin laakiin dee kolley waxaa dhici karta sida anigu maan anagoo baaritaanna kumaana samaynay mid dacday ahayd inay dee wax kale kasii ahayd wallahi ma garan karo cabdiweli oo ku sugan magaalada burco oo khadka telefoonka iigu warramayay ayaa isagu ii sheegay in deegaanka war-idaad uu kaga yimi laba qof oo qoyskan ka mid ah oo sidoo kale neefkaas ku sumoobay hase ahaatee gaadhiga uu watay uu soo qaadi waayey taas beddelkeeda wuxuu ii sheegay inay jiraan gurmad dhinaca xukuumadda iyo maamulka gobolka saraar ah oo deegaankaas u baxay qoladii kaleniyow dhaan badan baan diro horta wasaaradda caafimaadka iyo hargeysa qudheeda lagala soo hadlay cayna baa lagu yidhi maanta waa laga diray gabaadhii qaabisan caafimaadka hay-adda bisha cas ay wadato dee weli layguma sheegin wax gaari laakiin maanta igu yidhahda waa gaadhi gabaadhiiyo dawooyin baan u diray marka wax gaari layguma sheegin kolley horta waxaa wax jiifo aada u xanuunsanay waxaan ka imi inan weyn oo dhowr iyo labaatan jira baan ka imi iyo aada u dhisu xanuunsanayay ma aha qoyskii ugu horreeye ee sidan oo kale ugu sumooba hilib xoolaad ama oon kale oo ay cuneen hase ahaatee waa arrin soo noqnoqota taas oo sahayata mararka qaar dadka oontaas ama hilibkaas ku sumooba ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa